Taliyaha saldhigga degmada Kaxdo oo fulinayo xukun amar ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa Cali Xuseen Axmed ku wareejiyey dhul milkiyadiisa muddo sagaal sano ah la isku haystay kaasoo ku yaala degmada Kaxdo ee gobolka Banaadir. Wareejinta dhulkan iyo xukunka maxkamadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada Kaxdo, saraakiisha ciidanka, guddoomiyaha maxkamadda iyo mas'uuliyiin kale. Taliyaha saldhigga degmada Kaxdo Xidigle Maxamed Cali Maxamed ayaa ka waramaya xukunka maxkamadda isagoo dhulka ku wareejiyey muwaadinkii lahaa.
maanta ay taariikhdu tahay afar labaatanka bisha shanaad labada kun labaatan iyo shanta waxaan taaganahay waaxda koowaad ee degmada kaxda waxaan halkan u taagannahay anigoo fulinayna amarkii ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir ujeeddadoosan ahayd xukun fulin dhul Eh, sidoo kale anigoo fulinayna amarkii ka soo baxay eh, taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir iyo amarka taliyaha qaybta galbeed Eh, waxaan halkan u taaganahay inaan fulino inaan amarkii maxkamadda ka soo baxay waxaan ku wareejinaynaa muwaadinkan soomaaliyeed dhulka hadda aan taagannahay iyo booskaas kale naga dambeeyo maxkamadda gobolka banaadir dhulka waxay u kuxun- u xukuntay muwaadinka soomaaliyeed kaasoo lagu magacaabo cali xuseen axmed waxaan halkaa u taagnahay inaan ku wareejina muwaadinka anagoo maxkamadda wakiilka ah cali xuseen axmed oo ah milkiilaha dhulkan ayaa u mahadceliyey maxkamadda gobolka banaadir aad iyo aad oo si xushmad leh ugu mahad celinayaa maxkamadda gobolka banaadir taliyaha qaybta guud ee booliiska taliyaha qaybta galbeed ee booliiska taliya ku-xigeenka taliyaha saldhigga degmada aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa in ay si fiican oo wanaagsan la iigu fuliyey dhulkayga oo ku yaallo kaxda waaxda koowaad oo laba boos ah labadaas boos oo aan muddo dheer sagaal sano dacwadooda iyo dabajooggooda aan ku jiray aad iyo aad baan uga mahad celinayaa cid allaale ciddii ka qayb qaadatay fulinteeda mahad weyn baana ka celinayaa maxkamadda gobolka banaadir ayaa wado dadaalo lagu yareynaya isqabqabsiyada dhulka oo muddooyinkii dambe ka jiray magaalada muqdisho